intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yaho qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarfiday dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yaho qofiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qarribay cudurka aad wadaa qabtaan qabkad wada hubantihiin cudurka aad wadaa qabtaan qabkad wada hubantihiin qabil weye sideed soomaalay qaranku noqon miyaydan qubura iyo
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wacana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka xulashada wareysyada raadiyaha cadado oo habeen kasta aad ka maqashaan raadiyaha cadado marka laga rabo habeennimada jimcaha
soomaaliyalkii kala jejima ina kala jeedi anna gamad haddaan kugu nasiixi aad ku gubataayo geediiyo dhulkuba kuu dacweeyey adagorimays xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayanoon daahin idam alle ilaah kuu ganjaaf buluf maqaadiir saam iyo garnay doonayo guruuta kaa aada gudiyiidka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoogama safiidkii rabbiga igalangalkaayoon alle goorta goortada kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya ablay gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo buran gubac ku liibsiiya gidaar abaamurin iyo ku dhibo gaasiriyo jeelal soomaaliyankii kala gejima ina kala jeedi gurmago-nin gegan iyo allow geedqalada kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbu gaban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababsho geengeella iyo dumud ha kaa yeelo dablan wiila'aaneed allow guda kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taa goorta laga leexday disi weeyaxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte buwaagoronta kaafuule aar kuu gabado iyo lidax kugu guraabaas soomaaliyankii kala gejima ina kala jeedi kul cirmaani rubaad ka dul gab iyo haadaanxu meelaa laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mar kale kulan wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo joogtaan ah si walba maqalka raadiyaha cadado idin soo gaaraya habeen wanaagsan qodobada caawa barnaamijka xulashada wareysyada raadiyaha cadado aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminaya maanta waxay gaareen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay halkaasi oo si weyn loogu soo dhoweeyey barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii allaha awoodire laga helo caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya hadda waxay ka socotaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan haddii allaha awoodila laga helo qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha cusub ee maamulka puntland waxa uu kulamo la qaatay hay-adaha un-ka ee ka howlgala deegaanada maamulka puntland barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan qodobada kale barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona faahfaahino dheeraad ahoo caawa ka soo baxaya askar ka tirsan ciidamada maamulka puntland oo lagu qarxiyo gobolka bari barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona dowladda soomaaliya oo digniin u dirtay dadka wax ku qora baraha bulshada maxay tahay sababtu barnaamijkan ayaad uga bogan doontaan qodobada kale barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona booliska soomaaliya waxa ay ka hadleen cabashadii xildhibaannimona key faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobada kale barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe maanta waxa uu kulan la qaatay odayaasha dhaqanka ee degmada dhobley faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijkan kugu soo gudbin doonaa qodobada kale habeennimadan caawa ee barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona mas-uuliyiin ka tirsan shirkada ku yaala magaalada boosaaso maanta ee xabsiga ayaa loo taxaabay maxay tahay sababto barnaamijkan ayaan inkugu soo gudbin doonaa xog la xiriirta qodobada kale barnaamijka aad ku maqli doontaan haddii allaha awoodala laga helo xubinta xiisaha badnada kalamaan ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan sidoo kale gebagabada barnaamijka waxaad ku maqli doontaan heestan
miyuu qasab nagu dhaco
waa hagaag dhegaystayaal heestaasi oo dhammaystiran gabangabada barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan u diyaar garooba barnaamijka oo fidsan asaraha lagu farxaa kaleecad nabadgeliyo miyaa qowlkiiba la nacay kaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiiba la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago
waa hagaag dhegaystayaal habeen wanaagsan waa habeennimo arbaco ah khamiisna ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay toban iyo lixda bisha koowaad sanadka labada kun toban iyo sagaalka tabinta iyo diyaarinta barnaamijkan waa anigoo ah cumar axmed ibraahim cumar suxeefe waxaa ii farsamaynaya xasan axmed maxamed waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii oo fidsan waxaan ku bilaabayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay wafdiga madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta kale ayaa waxa ay magaalada baydhabo u tageen inay ka qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafti green wafdiga madaxweynaha ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo ku soo dhoweeyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulkaasi iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Bayd- baydhabo ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya master lefti green
koonfur galbeed ha ka dhowaada dadsinjeel ha ka dhowaada walallaalii walaagii cudurdaaraha ay wali sheegay saaxiibbaday ee wasiirka xiriiryahaay wali ee wakhti kululu raalli haada gacmo furan qalbi furan walaalnimaha ninka dhowaada walisinka mahadnagay ajiibkiisina u ajiibteen martiqaadkiina siin furni ciidanka mahadsantiin bacda salaan weli ku hadalo fadahaye ee khudbaddayda ee shaqooyinka aan qaban doono oo maamulka koonfur galbeed noo yaallo oo kooban baan rabaa inaan wax yar ka hadlo arrimaha amniga ugu horreeyo siyaasadda amniga ee koonfur galbeed waxay la jaanqaadi doontaa qorshaha qaranka sida tubka amniga iyo cadaaladda qorshaha kala guurka ee la wareegidda mas-uuliyadda amniga howlgalka sifaynta kooxda argagixisada ee koonfur galbeed siyaasadda dhisidda ciidamada qalabaynta iyo tababarka ciidamada amniga koonfur galbeed waxaan ka shaqayn doonnaa sidii ay ciidamada koonfur galbeed u heli lahaayeen mushaaraadkooda taakulaantooda si ay u hantaan guud ahaan amniga deegaanada koonfur galbeed waxaan ku dadaali doonaa hadduu ilaah yidhaaho in si degdeg ah la ysugu furo dhammaan waddooyinka isku xidho magaalooyinka iyadoo aannu ahmiyad koodaad siin doonno jidadka u dhaxeeya baydabo muqdisho baraawe xudur iyo in la laalayo inta deegaanada koonfur galbeed oo dhana see la isugu furi lahaa halbowlaha u ah nolosha iyo horumarka bulshada koonfur galbeed iyadoo aanu la kaashan doonno dowladda federaalka iyo amisom hadduu ilaaha yidhaah waxaan kaloo xoogga saari doonnaa sidii kooxda argagixisada ee al-shabaab looga nadiifin lahaa dhammaan deegaanada koonfur galbeed ee ay weli ku sugan yihiin arrimaha dibu heshisiinta waxaan si gaar ah waxaan si gaar ah uga shaqayn doonnaa sidii loo midayn lahaa dadka walaalaha ee roo koonfur galbeed soomaaliya si ay gaarsi u gaarah si ay u gaaraan wada noolaansho ku salaysan nabad horumar barwaaqo maamulkaan hogaaminayo wuxuu la imaan doonaa siyaasad cad oo dibu heshiisiineed oo dhex marto oo dhex marto beelaha ku dhaqan koonfur galbeed taasoo horseedi doonto kalsooni iyo is-ammaanid waxaan halkaan uga taxsiininayaa intaysan doorashada dhicin doorashadii koonfur galbeed oo madaxweynaha laigu soo doortay ka hor in allaaliyo intii ku dhimatay qallaarsooyinkii dhacay iyo intii kadib dhimatay oo ka mid ahaayeen saraakiishii ciidanka goofguduud ka tirsanaa iyo shabaaqooyinkii dadkii ku dhintay oo uu koow ka yahay marxuum xildhibaan cabdishakuur waxaan inta uga dirayaa taxsiib tiiraanya leh intii ku dhimatay allah u naxariisto naxariistii jamallaha geeyo ehelkii iyo qaraabadiina sabri iyo iman allaha ka siiyo waxaan furi doonnaa haddii ilaaha yidhaaho dib heshiisiin lagu maamuli doono la isugu keeni doono dadka walaalaha ee reer koonfur galbeed cid kasta oo reer koonfur galbeed oo wax tabanaysana gogol baan u fidinnay waana bilownay waana soo dhowaynaynaa insha allahu dib heshiisiintaas waxaan kaloo si gooni ah loogu joogo madaxdaannadii gudoomiyaha baarlamaanka federaalka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxaan ka codsanaynaa haddii ilaaha yidhaaho inuu maadaama constituensigii iyo deegaankii uu ka soo jeeday uu yahay inuu nagala qayb qaato uu u haro munaasabaddan dib u heshiisiinta iyo gubashaan aan fidinnay asagana uu nala dhammeeyaan ka codsanaynaa insha allahu asaga iyo cid allaalay ciddii reer koonfur galbeeda oo madaxa oo inta joogta mas-uuliyiinta arrimaha cadaaladda waxaan hormuud ka noqon doonaa in sharciga loo sinaado waxaan doonayaa inuu maamulka noqdo mid u adeego shacabka ee aanan adeegin si taasi loo helo maamulka waxa uu qaadi doonaa tallaabooyin muuqdo oo dib loogu soo celinayo kalsoonida shacabka maamulkoodu wuxuu astaan u noqon doonaa u adeegidda shacabka koonfur galbeed waxaana ka codsanaynaa shacabka inay garab istaagaan maamulkooda koonfur galbeed arrimaha bulshada waxaan ka shaqaynaynaa sidii loo heli lahaa waxbarasho lacag la'aan ah ilaa iyo heerka dugsiga sare waxaanu dayactiri doonnaa dugsiyada waxbarashada koonfur galbeed si ay carruurteenna u helaan goobo waxbarasho oo munaasiba waxaan ahmiyad gaara siin doonnaa sidii loo gaarsiin lahaa bulshada koonfur galbeed daryeel caafimaad oo lacag la'aan ah waxaana dib u dhis ku samayn doonnaa isbitaalladii iyo goobihii kale ee caafimaadka sidoo kale waxaan ka qaban doonaa dhibaatada dhinaca biyola'aanta ah ee koonfur galbeed oo ah mid mar walbaba soo noqnoqota kobcinta dhaqaalaha waxaannu xoojin doonnaa ganacsiga iyo wax soo saarka beeraha maamulkaan hogaaminayo wuxuu la imaan doonaa siyaasad cad oo ku salaysan in fursado shaqo la abuuro dhallinyarada koonfur galbeed soomaaliya waxaan soo dhisi doonnaa xukuumad la timaado maamul wanaag iyadoo aannu la dagaalami doonno musuq maasuqa iyo maamul xumida ugu dambayntii xidhiirka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaannu xoogga saari doonnaa sidii wada shaqayn iskaashi wanaagsan loo dhexmari lahaayeen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dowladda federaalka waa indhaha maamul goboleedyada iyo indhihii soomaaliya wada shaqaynteennuna waa lama huraan sidoo kale dowladda federaalka waa dowladda federaalka waxaa looga baahan yahay inay hormuud u noqoto sidii loo abuuri lahaa jawi kalsooni wada qabsi iyo iskaashi joogto ah ee dhex mara dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada mudanayaanay mar weyin mas-uuliyiinta sharafta leh ee ka soo qayb gashay munaasabadan waxaan kaga mahad celinayaa imaashihii iyo kasoo qaybgalkii aad ka soo qayb gasheen aad naga ajiibteen xafladdan inaad nagala soo qayb gasheen munaasabadda laba nooc waaye maadaama aan soo koobnay khudbadihii dad badan oo mudnaa inay khudbeeyaan oo ay ahayd inay inta ka hadlaan waxaan dib uga dhignay wakhtiga oo kulul oo la soo baahay in ay noqoto caawa xafladdii weynayd oo qabowgahayd oo lagu hadli doono waxaan si gooni ah ugu mahad celinayaa madaxweynaha walaalkay saaxiibkay deriskayga madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare oo runtii dhismaha ii wakiishay inaan ka hadlo inta uguna hadlo afka maamul goboleedyada oo dhan sida uu horey u sheegay madaxweyne ku-xigeenka mudane madaxweyne aada u mahadsan tahay sidaa ii wakiilatay iyo sida aad noola shaqaysay intaba waa ku mahadsan tahay wabilaahi tawfiiq aada u mahadsantihiin soo dhawaada waa hagaag kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee caaway caleemasaarkiisa loo fadhiyo cabdicasiis xasan maxamed lafta girin waxaasna halkaasi ka hadlay soo dhoweyntiisii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo
bismi illaahi raxmaan raxiim qoraxdu aad iyo aad ayay ku heshahay waxaan qiyaasayaa dadkuna ilaa saa ka fadhiyeen marka hadalkayga aadan dib ugu dhigan doona insha allah hadduu ilaa yidhaahdo waxaan rabaa halkan inaan ka salaamo madaxweynaha martida loo yahay iyo guddoonkiisa baarlamaanka gudoomiyaha golaha shacabka iyo holmadaynadiisa iyo guddoonkiisa gudoomiye ku-xigeenada gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare golaha wasiirada ee ka mid kaa wardigayga xildhibaanada labada aqal ee sharafta leh xildhibaanada koonfur galbeed taliyayaasha ciidamada qalabka sida guddoonsiinta dowladaha saaxiibaha aan nahay martishadka kale ay ka mid yihiin dhaqameedyada salaadiinta kooxda dambayda iyo kooxdii heesta heesaha loo qaadaysa ee halgan kulli waxaan ku salaamay iyo marti sharafta kale assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu allah mahad leh oo maanta halkan shirkaaga keenay calamasaarkan ama raati kullaha kulligii awri ay tahay inay tahay maalin taariikhi ah oo madaxweynihii labaad ee lagu doortay magaaladan insha allahna waxaan rajaynayaa inuu ilaahay hawshiisa ugu fuugeeyo waxaan rabaa inaan u hambalyayo oo kale dadkii ka qayb galay kaambeynka oo tartanka ku jiray sida wanaagsan oo sharafta badan oo dignifaydka ah oo wanaagsan ay u qayb galeen iyo siday ugu aqbaleen natiijada iyo ciidamada qalabka sida soomaaliyeed iyo ciidamada hamsom ee etoobiyaanka ah ee halkan jooga oo sugay ammaankii magaaladan si ay uga dhacdo doorashadii taariikhiga ahayd oo runtii dee adduunkana laga fiirsanayay laga daawanayay oo ay caddayd sida u dhacday runtii waxay ahayd election ama doorasho taariikhi ah waxaan rabaa inaan adkeeyo oo aan hoosta ka xariiqo hadalkii madaxweynaha uu yiri cabdicasiis maxamed xasan laftagareen iyo madaxweyne ku-xigeenkii maxaa ku yidhaahdaa puntland hadalka yidhaahdeen oo ahaa inuu isbedelay xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah waana soo dhaweynanaa maxaa yeelay waxaan nahay hal dowlad ayaan nahay waxaan nahay hal dad ayaan nahay xaqiiqatan looma baahna in la yidhaahdo calaaqaad waana kala dhoostay looma baahna shaqadii waajajinay looma baahna maxaa yeelay waxa loo shaqeeya waa shacabka soomaaliyeed waxa dhibaatada haysa waa shacabka soomaaliyeed waxa ku baaba'aya waa sharafka iyo sumcadda soomaaliyeed marka inaan garbahaas qabsanno gacmahaas qabsanno oo aan shacabkeenna iyo dadkeenna u adeegno waa waajibaadkeena loo doortay insha allah ballan inaan wada shaqayn doono ummaddeena inaan u shaqayn doono asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
waa hagaag dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ugu dambayntii waxaa halkaasi asna khudbad ka jeediyey guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مدحوينها جمهورية فدرالك صوماليا مدني كحجينك كواد قراء الشعب كبارلمانك فدرالك مدني كحجينك اللباط قراء عقلك سريع بارلمانك فدرالك مدحوينها هيد الشبه الله مدحوين كحجينك puntland gudoomiyaha baarlamanka jubbaland golayaasha labada xeer gudoomiyaashooda oday dhaqameedyada saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo diblomaasiyiinta dhammaantiina waa idin salaamaya runtii aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan qiimaha badan ee calaamisaarka madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis maxamed xasan lafta gareen oo runtii aad u jeedaan inuu soo diyaarsaday qorshihiisii oo bilow ah waxayna tusaysaa in fahamkiisii aad ugu wanaagsan yahay una muuqata meeshuu uu socdo runtii waxaan aaminsanahay madaxweyne cabdicasiis oo in badan aan iska soo shaqaynay waa nin aad u degan aad u dadjecel naxariis badan wax badan waxaan ku tuhunsannahay mas-uuliyadda saaran sida ay tahay in u gudan doono ilaan waxaan ugu baryaynaa in garabkiisa uu galo mudane madaxweyne annagu waxaan diyaaranahay inaan kula shaqayno sida aad naga codsatay aniga waxaa ila socdaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamanka federaalka mudane muudey oo asagana deegaan ahaan ka soo jeeda koonfur galbeed aniga iyo gudoomiye ku-xigeenkayga halkaanaan kula joogi doonaa ilaa adiga nafa saxdibna waa kula joogaynaa arrinta kale waxaan rabay inaan ka hadlo runtii aadan ugu farxay marka madaxweynaha uu soo madaxweynaha koonfur galbeed uu yidhi waxaan furaynaa dib u heshiisiin oo reer koonfur galbeed ah runtii waa bilow aad u wanaagsan waana ku faraxsannahay reer koonfur galbeed waxaan ugu baaqaynaa in madaxweynaha oo maanta caleemasaarkiisa loo taagan yahay uu ku bilaabo uu yidhaahdo dib u heshiisinaan samaynayaa arrinkaasi waa arrin aad loogu farxo ayagana waxaan ugu baaqaynaa walaalkooda oo xilka loo dhiibay inay garab istaagaan lana shaqeeyaan cafiskana diintaa sheegtay in la iscafiyo arrintaasna waxaan kula dardaarmaynaa reer koonfur galbeed arrinta kale oo dhinaca international community-ga waxaan leenahay southeast waad u jeedaan waa lagada soo wada qaybgalay waxaa ka soo qaybgalay baarlamanka federaalka soomaaliya waxaa fadhiya madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka waxaa fadhiya igad ayaa fadhida dowladda ethoobia way fadhidaa sakiir ku-xigeenkii turki ayaa fadhiya iyo diblomaasiyiin kale un waxaan u malaynayaa qaybta badan inay fadhiyaan madaxweyne okay fine marka waxaan idin leenahay qof ka maqan ma laha meeshan maalin dhaweyd waxaan maqlaynay xoogaa dareena inuu jiro amni inuusan meesha ka jirin waxaan u sheegaynaa saaxiibadiina internationalka inta fadhida maan inta kale inaad runtii aad ku wargelisaan ama aad u caddaysaan amni darro inaana ka jirin koonfur galbeed amni la ysku hadlayn kara inuu ka jiro waxaan kusoo gabagabaynayaa waxaan ku soo gabagabaynayaa dhammaan taannada ilaah waxaan ka baryaynaa marxaladdan marxaladeeda mid halkaan ka wanaagsan oo ka qurux badan ilaahay inuu nagu gaarsiiyo waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo
waa hagaag dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa madax waa guddoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka xulashada warasada raadiyaha cadaado qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sirrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaas weysay
dalkiidinka qarribay badyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkii idinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meer oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabil weye sideed soomaalay qaranku noqon
waa hagaag dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka xulashada wareysyada raadiyaha cadado dhegeystayaal qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan u guda jirnaa xildhibaana munashiq khaliife oo loo yaqaano munakey oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa barteeda facebookga ku faafisay muuqaal ay iska soo duubtay oo ay ku sheegtay in ra-iisul wasaare xasan cali khayre uu culaas siyaasadeeda saaray islamarkaana lagu xayiray garoonka diyaaradaha aadan cadde xilli ay doonaysay inay aado magaalada baydhabo kadib markii ay diiday inay codkeeda siiso ansixintii la xiriirtay bangiga dhexe hadalkaasi ka soo yeeray xildhibaan munakey kadib booliska soomaaliya ayaa si kulol uga hadlay afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed qaasin axmed rooble oo shir jaraa'id ku qabtay maantay magaalada muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey warka la yaab kale ee ka soo yeeray xildhibaan munaki
ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay habeen iyo maalin u taagan yihiin ilaalinta sharafta nafta iyo maalka ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan shalay oo ay taariikhdu ahayd afartii bishii koowaad sagaaliyo toban abaaro labadii iyo soddon daqiiqo waxaa ciidanka booliiska u yimid dhibane xildhibaan luul cabdi aadan oo ka dacwoonaysa eedaysane maryan khaliif abuu xildhibaanadda waxaa la siiyey rifeerto kadibna waxaa raacay ciidan waxayna u geysay ciidankii qofkii ay ka dacwoonaysay oo eedaysana ahaaha waa la soo qabtay markii la soo qabtay saldhigga ayaa lagu soo xiray saldhigga markii lagu soo xiray iyaduna rifeertadii bay qaadatay rifeertadii ay qaadatay way soo caddaysay dhakhtarka ayaa soo caddeeyey wataas waxaa lagu soo caddeeyey in ay tahay in dhaawac culus inuu soo gaaray xildhibaanadda sida aad aragteen oo websaydyada aad ka aragteen dhib culus ayaa ku yaalla sida aad sawirradaba uga jeedaan dhibkaas culusna waxaa geystay oo qirsanayd oo qiraal ahayd eedaysane maryan khaliif abuu markii la xiray oo saldhigga lagu xiray damaanad ayaa lagu sii daayey damaanaddii mar alaala markii lagu sii daayey ciidanka booliisku waxay heleen information ah in ay luul in ay eedaysanihii uu ka baxayo aeroboorka oo ay fakanayso waa la soo qabtay ciidanka booliiska ayaa soo qabtay waxay ku guulaysteen inay ku soo celiyaan saldhigeedi arrintaas waa sharci in damaanad qofka lagu sii daayo waa sharci weeye waa la ogol yahay qofka markii la damiinto oo damaanadda sharciyan lagu sii daayo qofku ma dhaafi karo eriyadaas loo ogol yahay oo lagu damiintay oo uu dhibku ka dhacay ma uu ka bixi karo gobol kale ma aadi karo meel kale ma aadi karo sida sharcigu uu yahay weeye meel kalena ma uu aadi karo mana dhoofi karo degmo kalena ma aadi karo gobol kalena ma uu aadi karo wuxuu joogayaa ilaa arrintaas ay dhammaanayso oo sharciga la waafajinayo wuxuu joogayaa goobtaas lagu damiintay sidaas ayaa lagu ogaa damaanadana sharciyan waa sidaas ayadoo baxsanaysaa lasoo qabtay mar allaala markii lasoo qabtayna waxaa lagu soo celiyey goobteedii saldhigga ayay joogtaa saldhigga ayay ku xidhan tahay sidaa ayaana maaragtay ay ay arrintaasi ahayd xildhibaanadiina waa ay joogtaa dhibanaha ahayd ayadiina saldhigga ayay ku xidhan tahay damaanaddana macnaheedu waa sidaas inaan meesha la dhaafin in aan meeshaas laga tegi karin weeye macnaheedu waxaa ummadda soomaaliyeed looga digayaa oo ciidanka booliiska soomaaliyeed uuga digayaa sida sharciga ah hadalka macnola'aanta ah oon sal iyo raad midna lahayn oo baraha bulshada loo adeegsanayo qofkii lagu qabto oo lagu helo asagoo hadal aan sal iyo raad midna lahayn u isticmaalaya baraha bulshada wuxuu rabaa ha ahaado arrintaas sharciga ayaa la waafajinayaa qofkaas
waa hagaag dhegaystayaal wuxuu ahaa afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed qaasin axmed roble waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
dalkiidinka qarriway dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarriway
waa hagaag dhegeystayaal waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka xulashada warasyada raadiyaha cadaado qaybihii dambe ee barnaamijka ayaana ku siisiqaynaa haatana halkaas iyo jubbaland haddii aadno madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe ayaa maantay deegaanka dhobley kula kulmay odayaasha dhaqanka ee deegaanka isagoo sheegay in socdaalkiisa ay ku wehelinayaan xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo hay-adaha kale ee dowladda si ay shaqooyinka halkaasi ka socda ugu kuurgalaan axmed madoobe waxa uu sheegay in uu wax badan ka qaban doono deegaanka balse aysan suurtogelin ilaa inay dadka deegaanka la shaqeeyaan ma ahane waxaana uu sheegay in ammaanka deegaanada maamulka jubbaland ay xaqiijin doonaan
reer dhoobley soo dhoweyntoodii qiimaha badnayd shalayna soo dhoweeyeen anigii hoftigii ila socday waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo soo dhoweyntaas mahadnaq guud oon taa uga mahad celinayo waxaa kale waxaan u malaynayaa wajiyada meesha fadhiya inta badan aad baan u garanaya inta badan maaha dad hadda nagu cusub aad baan ugu faraxsanay inaan wajiyo waayahan aanlaan isaraga maanta aan ku kulanna halka qodobka labaad waxaan sheega safar deg dega ma qabo laba xaalo iyo socodka inoo ku salaysnaa mid wuxuu ahaa abaabul guud oo aan ku jirno howlgal ahaa ciidan oo aan doonaynay waan garanaynaa dhoobley halgankaani miduu ka bilowday bay ahayd socodka ilaa kismaayo la socdana meeshii laga bilaabay bay ahayd inaan haddana socodkii intaan marro iyo afmidow laga sii bilaabo ilaa bu-aale iyo saako iyo sarayle iyo la tago gobolka intiisa kale halgankii aan ku bilownay kiisii kale inaan dhammaystirkiisii qaadno middaas waa hadafka koowaad ee socodkayay ahayd aniga haftigeela socda waxaa kaloo wehelisay wasiirada ila socda waa kuwa ugu muhiimsanaa arrimaha gudaha hadday noqoto maaliyadda hadday noqoto amniga hadday noqoto shaqooyinka inta badan deegaanada ay khuseeyeen bal inaan u kuurgallo habka maamul deegaan shaqada deegaanada ka socota waxa tabashada dadku ay tahay waxa hadda nala gudboon inaan samayno isku xidhka maamulada oo aan isleeyahay waayahan waxaa batay deegaanadii hadda tuulooyinku waa isu dabajeedis ceelashu waa iska dabaqod waraha warkooda iska daa warkii kulligii wuxuu noqday dow hal malanay hadda daaqsin iyo wejinayma maadhow dow lagu wada bixi doono meel walba dow ay noqon doonto meel ceela iyo meel wara iyo daaqsintiina maaqaanaba dadku marka xoolihii ka dhamaadeen bay yaa maaqaan waxuu cabamalaha ay deedeeyaano dawda badan baan inada xoolihii inay ku tarmaan in sidaa laftooda looga jeedo bal inaan taa laftirkeeda dawaada iyo environmentiga laftooda wixii ka jira iyo sida bal arrimaha deegaanada aan uga hadli lahayn iyada laftooda aan wixii taladeeda idinkala gaadhin waxaan isku dayayaa inaan si hoose u ogaado deegaankan dhoobley iyo inta ku xeeran iyo tuulooyinka hoos yimaada iyo waxa jira iyo kulligood inaan si hoose u ogaado ma aha safaraan maalin iyo laba ku ogido aan aan ka sii noqonayo oon deg deg wax deg dega ma qabo waan is arkaynaa dadka labalabaan isu arkaynaa shan shan baan isku arkaynaa kulamo badan baan yeelanaynaa wiilashaan rabnaa in la diyaariyo ciidan baan rabnaa inaan diyaarino sababtaa markii laydhaha hawl baa la gelayaa waad garan kartaan ciidan hawl gelaya bees ku dhaawacma ku dhinta meel la qabto ciidan lagaga tago culays badan bay u baahanaysaa taana dawaadeed waxaan u baahan nahay inaan wiilasha duurka ku jirana soo bixinno isku tashanno howlgal muuqda oo cad oo kii shalay aan halkan ka bilownaya inaan isagana waddada midig baan u leexana markii hore waddada buuxida aan ula leexana haddii ilaaha yidhaah taasaa waxay keenaysaa markaa inaan iyadana sidaa aan ugu talagalna haddii ilaaha yidhaah kan waa mahad celin aan odayaasha ugu talagalay waxaan aad mahad celinayaa maamulka degmada hay-adahooda amniga iyo maamulkii marka laysku daro shaqada ay qabteen waxaan u maranayaa saldhigan hadda xilligii iigu dambeysay bildhaantuu lahaa iyo yaan guryahaaba wax laga bedelina laakiin inta geed ku abuuranaya say tahay waa wax badan oo isbedel ah wax badan baa la qabtay wax badanoo muuqda oo fiican baa meesha ka muuqanaya waan rabaa markaa inaan barridhowmi hoos ugu dhigno haddii ilaahay dha oo waqti isu qaadano oo wada hadallo ganacsatada odayaasha culimaaodiinka ururada bulshada haweenka dhallinyarada waan la wada kulmi doonaa haddii ilaaha yidhaah intaa aniga aan shaqadeeda ku jira wasaaradaha kalena wasaaradanba shaqadeeday geli doontaa tii gudaha guday ka hadli amni amnigu ka hadli dhaqaale dhaqaalay ka hadlayaan iyadoo aan garanayna xaaladda lagu jiro iyo waqtigu siduu yahay qof waloo naga mida inuu u diyaargareeyo halgankaa inuu qayb ka qaato odaygii dhowgii waagii hore u horeen inuu hadda qaar ka soo horbixiyo halgan aan isku tashanno oo dheer oo waxqabadla inaan samayno markaan intaa kaga soo noqdo annagu kismaayaan idinkaga nimid jubbaland baan idiin sheegay aasaaskeedii iyo dhobley waxay ka ahayd iyo gundhigii inay u ahayd iyo meeshii wax laga sii bilaabay wax laga wada inay ahayd hawshaanaanu qabanaynay waxaan hadda ku jirayna waxay ahayd bal inaan deegaanadana kuwa maqanna xoreyno dadkana aan gaadhsiino dowlad wanaagga iyo balin la ismaamulayo in si kala guurahoo system la iska dhaxla aan u samayno laakiin system dawli oo jubbaland hadda ay isku raacday wax jubbaland laydhaa inay dhisato oo saddexda gobole dastuurku siinayaa oo maamulkeedii hayadaheedii yeelatahay waa wax waxtar qof walba u ah intii mar walba wax cusub iyo ged cusub iyo anaa imid haddaan imid aynoo noqon lahayd inay noqoto wax inoo joogtaa oo berri gobollada kalena waxaan u malaa puntland baa inaga horreysay marka laga reebo somalilan oo iyagoo arrin kala ah inaan noqono mid ku dayashadeeda leh waxaa dhammaystirka inoogu dhiman oo keliyana inay tahay shabaab aan ka xorayno deegaanada maqan iyo maamul wanaag iyo inaan dadka wada gaadhsiino maamulkii oo qof waliba uu garan karayo talada uu ku leeyahay waa mar waa wax mar walba ay u baahan nahay in talada la isku darsado la kala qaato oo talada meel la isla dhigo waxaan rajaynayaa hadda odayaasha hawdaloo deg deg ay qabeen shabaabba hadda waxay isku darayaan beelaha dhexdoodii deegaankan hadda dhibbaa meelaha laiga soo sheegaya in maanta shabaab waxay guushoodi iyo natiijadooda ku jirtaa wax laydhaha qayb iyo xukun waa falsafadii aan gumaysigii ka dhaxalnay reer hebel reer hebel ha lagu dilo reer hebel reer hebel baa xuduudkiina soo dhaafay reer hebel reer hebel baa idiin soo gudbay waxaasoo dhan oo wax laga shaqaynaya wey odayaasha iyo salaadiinta iyo waxgaradku inay fahmaan baa loo baahan yahay waxa dadkooda la isugu dirayaa macnuhu waxa uu yahay in dadkaa la isku diro oo colka la dhex dhigo oo soorribo loo kala sameeyo oo sidan iyo sida la yidhahda waa arrin dhibaato iyo mushkilad nagu ah taa markaa waxaan rabnaa in siday tahay odayaashu ay uga hadlaan la arko laga wada hadlo lala joojiyo intaan hadda maraysana inaan horey loo sii dhaafin inta ay hadda joogto inaynu horey usii gudbin cidda waxwado ee dhibka ay ka timaadee dhibka wadana dhinac baan uga soo wada jeesanayna sababtoo annaga waxay dhibaato dhexe annaga ka abuuraya wax dana nooma aha shabaabna dan nooma aha midna danu ma aha in maanta lala qaybiyo oo laysku kalana garaaco oo qaybiyo xukun la yidhaahdaa macno nooma samaynayso taa waxaan rabnaa marka in odayaashu ay ka taxadaraan oo arrintaa ay galaan
waa hoggaag dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed madoobe oo maantay kormeer ku tegay deegaanka doobley waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka xulashada wareesyada raadiyaha cadeedo dhegeystayaal haatana wararka caawa ka imaanaya haddii aan eegno deegaanada maamulka puntland qarax mino ayaa waxaa lala eegtay goob lagu shaaxiyeeyo oo ay ku sugnaayeen askar ka tirsan maamulka puntland waxa ayna ku taallaa tulada af urur ee gobolka bari inta la xaqiijiyey saddex askari ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen qaraxaasi oo ka tirsan daraawiishta maamulka puntland askartan la dhaawacay ayaa loo qaaday isbitaalka magaalada boosaaso iyadoona halkaasi lagu baxnaaninayo xaaladooda caafimaad saraakiisha ka tirsan maamulka puntland weli kama hadlin qaraxan la sheegay in la beegsaday ciidamada ka tirsan kuwa maamulka puntland haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii xiisaha badneed ee kalamaan
may waaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatid war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su-aal ima weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay nabitigahay horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino xafaayadda coffee baby
coffee baby saanay ilmaha uga qoslisa
hayaanaha kalamaan beriga inay arbaca taha ma og tihiin war maalintii bunka iyo cambuulada la cuni jiray ma arbacaday ahayd war maye arbacada waxaa la cuni jiray qalaan war arbacada annaga macalinka khidmaan sii jirna
dadku amayka dheegi jiray arbaa magdan damboyda way ayaan faylama ah araada arbaca bil u dambeys weelasha afkooda waa la daboolaa si aad shayddaanka u gelin aryaanaha warka hayga dhex gelina madaxweyne farmaajo iyo dowladdiisii arbacey beriga waxay u arbaceysteen baydhabo iyakoo ka qaybgelaya caleemasaarkii madaxweyne lafta gareen war madaxweynuhu inuu baydhabo tegey maxaa tiri kuma shegina may buu ku soo qoray waxaanuu yidhi geega web aragaaye oo ani markhaati ku ahaa soo dhoweyntii likikasii jiray reer koonfur galbeed eedi eedi ay mahadsantihiin wardawe waxaa la yidhi carro walba usheedaa loogu xoola daajiyaa anu waxaan idhihi lahaa arrin noqol aflo kala baabo isku meel biyaha ku aroorisay kalamaan bulshada soo baahaysaa belahu u arkina barbarkaaga daro beenta way bawal afme leh ra'iisul baarlamaanka shalay bahi madawiinagana geeka bahi waana iska baabkole injeedan iyo odhan waana elaa masaarkale in lasijeedan bawal kala baaban hayna ma inlata war calaa masaarka madaxweynaha koonfur galbeed wax alla wixii madax ahay oo maamul goboleed oo ka qayb galeen hadhihin madaxweyne ku-xigeenka galmudug hadhihin madaxweyne ku-xigeenka puntland hadhihin madaxweynaha hirshabelle hadhihin guddoomiyihii ugu horreeyey ee maamulka jubbaland oo baydhabo tegay hadhihin guddoomiyaha gobolka banaadir hadhihi inaad heedna leedahay haddaan la dhihin yaa ma hategay war baydhabo ma ahana meesha balaayadu ka dhacday oo ciidamada maraykanka iyo kuwa ingiriiska iyo kuwii kenya bay isugu tageen waa qaraxii nairobi ka dhacay dad badanaana ku baaba'ayaa la yidhi oo soomaaliya ka mid tahay xalana meesha isku hoydeen ayagii al-shabaabkii saakaana la soo afjaray war madaxweyne haaf oo isla buuqaan tirada badan ka nasa nairobi markuu tagay hoostiisa ka kixiyeen waryaada war madaxweynaha kenya may ku mahadlina ingiriiska ku hadla wuxuuna yidhi ciidamada amnigu waa inay jawaab degdega ka bixiyaan weerarkan argagixisada noo geysat haddaba saas yidhi waa markuu geela iyo ariga soodimaha jooga lay jiray shabaabna ku sheegi jiray arooda idinka waxaa lee sheegaysiin geel iyo ari ma ku darteen sagaaradii la ugaarsan jiri xoolo duurkii iyo xataa shirkadii hormuud oo shalay dhulka lala gooyey ma ku darsateen ani waxaan la yaabay farqiga u dhexeeya ciidamada kenya iyo ciidamada soomaaliya markuu fal dhaca ciidamada kenya waxay ku soo afjaraan laba maalin ciidamada soomaaliyana hal saac ay ku soo afjaraan warnimada weerarkii ka dhacay kenya aniga cashir baan ka bartay xagga wixii ka dhacay annaga waxaan ka aragnay ma leh muqdisho markay wax ka dhacaanna facebooka waxaa la soo geliyaa sawirro nafta argagax geliya marka waa yaabe damiirkii xaggee naga aaday warsaas ma ahayne afhayeenka booliiska soomaaliya wuxuu yidhi ma oggolaanayno soshal mediya been ka qora waddankeenna xaalad aan ka jirinna ka abuura ciddii lagu qabto war been abuurana sharcigaan la tigsanaynaa maxkamaddaan saareen warnimayo war ma haysaane maanta wiil bataajlaha iskooska halwadaag lagu dilay waxaana dilay askari waana baxsaday marka waxaan la yaabanahay afhayeenka boolisku dadka social mediya wax ku soo qorqoraya waa kanla maxkamad baan geynaynaae kuwaan inta dadka dila iska tegaya boolisku muu wax ka qabto oo maxkamad la horgeeyo aryaanaha horta xaa idin raacayo waxaan idin allin adugu argaagaxdin boliisku shaqadiisa u haysta wixii wax dilana waa ku daba jiraa ee meel naga fadhiisna warnimayo dhegaysta codka shacabka madaxdii dhowaan lagu cisee qaaday ee ciidda aan leenahiyo calanka loo dheershay iraabaha murtida waa inay ku cibro qaataane kuwa caydha nala doonayay cabaya dhiiggeenna milgahana xarjaamaynaya cadowga kaalmeeya waa cadaaladoo qura waxaan kaga cadgoynaay ku camira carrada gobonnibaan calabsanaynaay arnimiya umaysiyan lahaa ele masaarka lafta garangeega biyohaye walleerii doone war calay masaar maahayna maahirka hargeysa waxau yidhi magacyo cusub ayaan u bixinay waddooyinka magaalada hargeysa waxaan ugu magac darnay buu yidhi saxaabadii nebiga ee cumar bni khadaab abubakar asidiiq iyo cusmaan bin cafaan marka qofaa maahirka wuxuu weydiiyey waddooyin bursanoo qashindhex yaal saxaabadii ma loogu magac dari karaa aryaadaha maanyadan malaayaa ka buuxa yaa kuu diray adiga war cusbaan u baahannahay cusbo war nimayo duurkan geela ka buuxa war wax xigmad le noo sheega ilaahayna ka baqa waddankiinana u shaqeeya war ugaarta waddanka ma ka hajirin australia geela weydiisanana mayow war maanta waddooyinkii waa akhirnaayeen ma soo daasheen aryaadaha muufa maraq waa u baahan tahay waa hagaag dhegeystayaal fariintaasi xubinta xisaabadneed ee kalamaan waxay gebangabo hayeen barnaamijka xulashada warasyada raadiyaha cadaado haatana waxaad ku soo dhawaataan heesta aadin ballan qaaday bilowga barnaamijka waa hagaag dhegeystayaal heestaasi aa idinkaga tegayaa tan iyo kalanta dambe barnaamijkan mid lamid intaan ku kulmayno sidaasi nabadgelyo
aqoontayadan ku adeeganayna
adeeganayna amnigiyo aqoonayada